waa tahay weli v o a ayaad dhegaysanaysaan ku dhowaad soddon sano oo ay dagaallo sokeeye ka socdeen soomaaliya ayaa dalka waxaa haatan ku yaalla cirifka bari ee qaaradda afrika uu bilaabay in uu ka soo kabto dagaalada sokeeye ee guud ahaanba dalkaasi la tegay amaba ka dhacaya dhinacyo kala duwan saameeyeyna qeybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada soomaalida ayaa ka mida qeybaha bulshada ee sida xun uu u saameeyey dagaaladaasi haddaba muddo ku siman dhowr iyo labaatan sano kadib oo soddon sano ku dhowaada dagaaladii sokeeye dalka ka socday maxay dibudhaca oo ay ku reebeen dhallinyarada soomaalida wariyaha v o eda nuur xasan nuur bukhaari ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba oo ku saabsan xaaladda dhallinyarada soomaaliya maanta waxa uu weydiiyey mustafa cabdilaahi fayruus oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista soomaaliyeed ee i s o s ee raacsan jaamacadda muqdisho islamarkaasina ah khabiir ku takhasusay arrimaha soomaaliya
dhalinyarada soomaalida maanta markii la eego horta burburka guud ee bulshada gaaray colaadahaas iyo xaalada deganaansho la-aanta ah ilaa sideetamaadkii lagu soo jiray ka dhalatay dadkay aada u saameyneyso weeyaan sababtoo ah colaadaha dadka ugu badan dabka dabka gale ee dabka lagu shido ee colaadahaas galaa waa dhalinyaro waxaa kale oo ku jirta markii la fiirsho burburkii guud bulshaday la qabaan waxyaabo ayaga usii gaar ah na way jiraan oo dhalinyarada maanta joogtaa waa caruurtii shalay dhibaatooyinkaa guud ee muuqda ka sokow dhibaatooyin waxaa jira ay mar walbaba colaaduhu ay sababaan gaar ahaan markay yihiin colaado sokeeyo haddii kuwa hore ay ahaayeen dhaawacyo muuqda dhaawacyo aan muuqanin ama aan aada u muuqanin oo qofka dhimirkiisa iyo maskaxdiisa gaaraya qofka nafsiyadiisa gaaraya marka dhalinyarada waa laga dareemayaa waxyaabahaas ay colaaduhu ay dhibaatooyinkai ugeysanayaan waxaa kamid a qofkii oo shaki iyo in kalsoonidii oo ka lunta shaki badan inuu qaado waxyaabaha nafsiga ee cabsi iyo sas inuu qaado murugo xoog leh oo dhibaato kale u keeni karta xanaaq badan oo si sahlo fudud uu xanaaqi karayo naxariis naxariista oo ku yaraata maadaama dhibaatooyin dagaalo dad dhintay ama uu arkay ama usoo joogay ama uu ka qayb galay ama looga sheekeeyey dhibaatooyinkaas oo dhan ba way jiraan marka xaaladaasi ku nool yihiin ay ku jiraan iyo dhinacii kale burburkii kale bulshada soo gaadhayay waa gartay daraasado kala duwan oo ay hay-ado kala duwan oo maxalli ama caalami isugu jira oo maaragtay soomaaliya looga hadlaya jiray gaar ahaan dhalinyarada gaar ahaan dhinaca tira koobka ama tirada dhalinyarada soomaalida marka adiga maadaama aad tahay qabiir dhinaca soomaaliya ku takhasusay dhalinyarada tiradooda maxaa ku sheegi kartaa
horta horta dhalinyarada waxay qeyb ka yihiin bulshada guud marka innagana bulshada soomaalida markii la eego tirakoob kufan oo laga sameeyey ma jiro qiiso kala dambeeyey ha jiraan marka nambaradu inay mararka qaarkood kala duwanaadaan halkaa way ka iman kartaa teeda kalena waa da-da dhalinyarada oo laga yaabo cilmi baarisaha kala duwan midba inuu dhinac ka fiirsho tusaale ahaan qaramada midoobey waxay u taqaanaa min shan iyo toban jir ilaa afar iyo labaatan sano jir ee dhalinyaro u taqaanaa halka african unionkuna uu yaqaan shan iyo toban jir ilaa soddon iyo shan jir marka waad garan kartaa meelaha qaarkoodna shan iyo toban jir ilaa soddon iyo sagaal jir afartan wixii ka yar marka halkaas dhinacyada nambarada way ku kala duwanaanayaan laakiin haddii aynu iska qaadano sidan uu qeexo dhalinyarada african unionka oo shan iyo toban jir ilaa dhowr iyo soddon jir shan iyo soddon jir meelahaas tirada dhalinyarada ee da-daa ku sugan waxay noqon karaan ilaa shan milyan oo qof waa markii lagu qiyaaso dadka soomaalida inay yihiin saddex iyo toban milyan muxuu ahaaye tirakoobkii ama qiyaastii sanadkii laba kun iyo afar iyo tobanka la sameeyey iyo korarka ku dhici kara marka la isku daro waxaa la dhihi karaa tirada guuda dadku hadday saddex iyo toban milyan tahay dhalinyaradu waxay noqonayaan ilaa shan milyan oo qof oo da-daa shan iyo tobanka ilaa soddonka udhexeeya waa gartay marka qof kasta oo dabcan weynaaday waxa uu soo maray marxaladda dhalinyaronimada marka maxay ahmiyad ah oo ay dhalinyaronimada lafteeda ay u leedahay qofka dhalinyarada ah dhalinyaradu halkaa waxaa hoos mudan in hoosta laga xariiqo marxaladda dhalinyaradu waa marxalad udhexaysa laba xilli way ka muhiimsan tahay marka xilliyada kale ayaa la dhihi karaa xilligii caruurnimadu qofku ka gudbaya xilligii bisaylka iyo isku-filaanshuhuu gudbaya waa waa waa xilligaa dhalinyarada waa xilliga uu qofku korayo caqligiisa iyo garaadkiisaa koraya cilmigiisa iyo aqoontiisaa koraya waxaa kaloo kasbanayaa waayo aragnimada iyo fahamka nolosha iyo la jaanqaadka nolosha marka koritaan dhinac kale koritaanka dhaqaale iyo hantida xilliga uu yeelanayo weeyaan wuxuu ku jiraa kifaaxii nolosha waa xilliga uu noqonayo qofkaasi sida badan waa xilliga uu guursado wiil iyo gabar miduu noqdaba ama ay tahay inuu guursado waa xilligaa dhalinyaronimada marka xilliyadaasi marka waa xilli muhiimahoo koritaanka weyn qofku uu qaadanayo marka waa xilli u baahan daryeel xoog leh haddii marka aan xilligaasi daryeelkii u baahnaa uuna helin koritaankii u baahnaa uuna helin hadhow isna kaalintiisa ma gudan karo qofkaasi dhalinyaradii bulshaduna khasaaray ku noqonaysaa dalka khasaaray ku noqonaysaa isagu noloshiisii buu khasaarayaa marka khasaare dhinac walba ah oo dal iyo dad iyo dal iyo bulsho iyo giddi ah ayay noqonaysaa markaa
mustafa cabdilaahi fayruus oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista soomaaliyeed ee i s o s ee raacsan jaamacadda magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa khadka teleefoonkana wuxuu ugu warramaya wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington